inkastoo ay sahlan tahay ku dhawaaqista ururo magacyadoodii iyo halkudhegoodaba ay ka turjumayaan daryeelidda iyo wahuqabashada derbijiifta ayaa haddana waxaa hindhaha laga qabsan karin duruufaha adag ee ay weheliyaan baahiyaha nololeed ee haysta derbijiifta magaalada baydhabo inkastoo dhallinyaradan ay kala siman yihiin duruufaha haysta dhallinyarada kale asaagooda ee ku nool magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka ayaa haddana kuwan waxaa usii dheer helitaan la-aanta xarumo lagu xanaaneeyo iyo fursado waxbarasho oo bilaash ah xilligu waa afar saa habeennimo ee wakhtiga geeska afrika waxaana goobtan oo dhowr tallaabo u jirta afridoodka magaalada baydhabo aan kula kulmay caruur aad u yaryar islamarkaana isticmaalaya daroogada midda ugu sarreysa oo ah koollada daardheer oo laamiga saaran hoostiisa waxa ay hoy u tahay carruurtan yaryar waxaana sidii roobka u da-aya dhaxan daran oo xilligaasi xataa hadalkayga beddeshay balse iyagu waxay ila muuqdeen kuwa si dhow isu bartay dhaxanta muddadii aan la joogay carruurtan waxaan aad u dhibsanayay koollada ay cabayeen oo si toosa sankayga uga dhacaysay waxaana iyagu xilligaasi dhex maraysay sheeko aada u xiiso badan qaarkood waxay iga sheekeeyeen waxa ay u doorbideen noloshan adag waxaana halkaas iga soo baxday in haddii la gacan qaban lahaa carruurtan yareer ay ka soo bixi lahaayeen kuwa hogaamiya mustaqbalka soomaaliya
maslaaleyala haday dhimitay hakoyna dalooja daloo tukaankilee wala baradaay meelo lawa dugda intakoy intaas ku jiifdaay walaa ogdaanam gamni walbarashana fadaan meel jiifana fadaan maay faysala dheere aminki derbi jiifade gee garaabka garaawde iyaalka onateo natutumaang yonkasta intaninkoyan natumaayang dhibkaasan haysaayo nolosha carruurtani ayaa waxay ku tiirsan tahay lacago aan saas u buurnayn oo ay ka helaan qashin ay ka qaadaan qaar ka mid a maqaayidaha magaalada baydhabo islamarkaana ay ku soo daadiyaan buuddada isha baydhabo caleemaha qaadka oo dhulka ay ka aruursadaan islamarkaana lacago yar ay ka siistaan dadka aan awoodin inay qaadka iibsadaan waxaana sidoo kale carruurtan aan kula kulmay xilli aroora buundada isha baydhabo hoosteeda xilli qashin magaalada ay ka soo qaadeen ay ku daadinayeen goobtaasi sheekadan ayaana dhexmartay saale meelejiifni adiibna aragaasi waa kunbari waha kani gashangaawyaan afkaan waa makabilaawna dhaxangana dili meel meeljiifna waa isagna badi saameynta koowaad ee ciyaalkan badday noloshan xanuunka badan ayaa waxay tahay mushkiladda koowaad dhibaatada soo food saarta burburka qoyska iyo qaar waalidiintoodii geeriyooday kadibna waayey cid gacan qabata oo mustaqbalkooda ka fakerta ka sokow ciyaalkan waayaha iyo wakhtiga aan u saacidin helitaanka waxbarasho bilaasha ayaana jirin cid iska xil saarta oo ka damqata dhibaatada ay ku jiraan waxaana bulshada ay ku dhex nool yihiin ee magaalada baydhabo uu la micno yahay qowda maqashii waxna ha u qaban siraaji shaisaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo